أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa la yidhi watii kooraanku inaaguu yar joogsaday qolooyinkiina sharaxaysa meelihii ugu dambeeyey sharaxa markuu ka hadlayay dee qowlkii aan nidhi waa qowlka raajixe axaadiistu ay ku kulmayaan oo ah ciddii dacwadu gaadhay ee waxaan hagaag dee war ugu haystay dacwadu gaadhay inaan iclaamkooda weerarku laazim ahayn laakiin ciddii aan dacwo gaadhin in dee igaaradii ama dagaalkii lagu qaadiyay ay ka horeynayso horta iclaam ayaa markuu halkaa dhiganaya uu axaadiistii tilmaamaysay iclaam la-aanta ciddii dacwadu gaadhay ayaa waxay igu sugnaa waa meelaha sharaxu ku dhammaanayo wa xadiisu qatli abilxuqayq dadka sharaxa isuma ujeedaa si laftiga loo yar saxo wa xadiisu qatli abilxuqayq kollay ninkana dee hool nin la yaqaano oo masalan waktigii rasuulka ilaahayna koox rasuulka ilaahay u diray ay soo dishay gurigiisa ay kuma soo dishay ibnu abilxuqayq weeye qatlu ibni abilxuqayq isagoo abilxuqayq kuyadiisu maahay waa ina abilxuqayq weeye waayo aburaafic baa isaga loo odhanayay marka halkaa waxaa ka dhacsan nuskada ibnidii baa dhacsan kollay nusko labaaduna iyana waa sida san baa kuba suganin wuxuu yihi musanifku wuxuu adigu bal markaas dee kollay tarjamada isagu ma lahayn baabu ta'miir اlimaami اlumaraa cala اlbucuuhi wa wasiyatihi iyaahum biaadaabi اlgazwi wagayriha wuxuu u baabaysan yahay ta'miir اlumaraa'i macnaa waa dad imaamime waa ninkii madaxdaha ama imaamku amiirka yeelkiisi uu amiir ka dhigayay ta'miirku waa jacluha amiiran weeye alumara'a dadkii madaxda ama umaradii cala lbucuuhi ciidamada uu dirayo oo macnaa ciidamadii uu dirayay dee iskama soconayaanu rux qaa'ida waana kan amiirka laga cabiray ayaa dee oo arrimahoodii ay dee waxa weeye isagu hogaamiyo oo horkaco dee isagii ay ka wada dambeeyaan taas baa waxa weeyaan arrintu ay noqonaysaay haddaba bal dadka caynkaasa amiirkii uu kaba dhigayay ee uu iyaga madaxdaa uu magacaabayay dadka hogaaminaysa iyo wasiyatihi dardaarankii uu dardaarmayey imaamku iyaahum umaradaas biaadaabi lgazwi duulimaadka aadaabtiisa iyo hayriha macnaa waxyaalahan dee inay way dagaal gelayaan dagaalkiina axkaam buu yeelanayaa aadaab buu yeelanayaa ee bal uu dardaarmaya wixii aadaabta gazigaa qazwi un arrintoodu maaha waa dad baxayo waxyaalo kalena way ku imanayaan iyo dee aadaabtii iyo axkaamtii kaleba uu dardaarmayey taas buu baabkeedii yahay wa bihi qaala alimaamu xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana wakiicu bn اljaraaxi can sufyaana xa waxadaثana isxaq bnu ibrahima qaala akbarana yaxya bnu aadama qaala xadaثana sufyaanu qaala amlahu calayna imlaan matinku uu inoo soo socdaa waana matin dheer bal kollay sufyaanna waa inoogu jirayaa sufyaankuna waa sufyaanu thawri ee laba tilmiido ama laba raawiyo ruwaadiisi kamid waa halkan sheekhu waa labada dariiquu kusoo kala naqliyo ka horena waa wakiic kana waa yaxya ibnu aadam nin isaguna dee siqa ahaayo caalim ahaayo musanif ahaayo xataa kutubtiisii qaarkood kitaabkiisii alkharaaj ee waa kitaab la madbaceeyo ina soo gaadhayba weeye oo kollay dhowr kitaab ay wada madbaceeyeen oo isaga iyo ka abu yuusuf iyo ibnurajab oo ka wada dambeeyey kitaabkooda iyo mawsuucat lkharaaj markood cunwaanka ay u yeeleen baa lagu madbaceeya bal ninkaas baa isaguna sufyaanu thawri ka warinaya haddaba ka dambe muxuu yihi qaala amlaahu xadiidkan uu noo yeedhiyey calaynaa korkanaga imla-an oo waanu ka qoranayno uu noo yeedhiyey waana xadiis dheer matigiina waa kan waayo ninka dambe ee sheekhiisa ah halkaa uu laba sheekh dhigtay abubakar iyo isxaaq nin saddexaad baa jira kan baa laftigiisii uu yahay sabuu deeto isagii dee bal matala haddana laftigii isaga uu raaciyeen waxadaanii cabdullaahi bni haashimin walafdu lahu ragganna waa rag aynu soo aragna sheekhada muslima qaala xadaanii cabduraxmaan yacni bna mahdiyin qaala xadaanaa sufyaan halkan bay isugu yimaadeen duruqdii saddexaad ayadoo waa sufyaanu thawrin عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أنه قال سليمان بن بريدة iyo aabihida waa tii axaadiis ay leeyihin iyo walaalkii cabdالlahi بn bureyde ba aynu soo marnay haddaba صaxaabigii jaliilka bureydaة بن الxusayb ayaa wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay إdaa amara waa min التأmiir halkii uu masderkiisu isagu isticmaalay tarjamada waa kan waa ficilkii markuu amiir ka dhigo amiiran amiir calaa jayshin oo dee markii hore amiir muu ahayn ciidan baa baxaya ruux buu magacaabay oo uu qaa'idkii ama amiirkii kaba dhigay haddaba markaa uu amiir shaksi bal masalan uu gaba dhigo ciidan aw sariyatin ama se sariyo jeishku sariyadna dee hore inuu soo ogaanaye waa adigu qidco ama in ciidankii kaba mid ah taas baa adigu sariyo lagu magacaaba takhruju minhu tuqiru watarjicu ilayhi intay ciidankii kaba goosato ee muhimo ay u baxdo ama weerar haba gasho haddana soo laabmaysa barhkood baa waxay yidhahaan waa afar boqol iyo wixii kaba yar baa sariyo lagu magacaabaa waxaana yidhahaan sariyo waxaa loo yihi liannaha tasri fi leyli wayakfa dahaba ciidankuma badna ee cadowgiina waa badan yahay oo habeenkii bay guuro galaan oo tegideeda iyo dee socodkoodiyabaa qarsoonay qariyaano sanbaa sariyo loo yihi waa faciilatu bimacnaa faacila sara wa asra waa marka ruux habeen guuragalkii haddaba adigu ama ciidan badan ha noqdo ama ciidan kooban haba noqdee marka rasuulka ilaahay axad uu amiir ciidan ugaba dhigo awsaahu uu dardaarmi jiray ninkaasuu u dardaarmi jiray fii khaasatihi waa isaga xaqiisa marka la eego isaga waxaa khuseynaya khaasadiisa iyo waxaa isaga ku tacalluqsan ee u khaaska ah bitaqwa llahi ilaahay cabsidiisa oo isaga gaar ahaantiisa wuxuu u dardaarmi jiray amri jiray dee wasiyadu ah ama de wasaad macnaa marad inuu ilaahay ka cabsado wixii amray la yimaado wuxuu ka nahiye ka dheeraado bal taqwada ilaahay taasoo dee waxay ka tegeysaaba aanay jirin buu isaga gaar ahaantiisa fii khaasatiina waa isaga waxa u gaarkaa ee u khaaska ah weeye waman macahu fii khaasatii bay waman macahu ku cadfan tahay oo awsaahu waa u dardaarmayey fii man macahu cidda maciise min almuslimiina muslimiinta kamidana khayran ay bikhayrin isculkhaafid baan ku nasbinaynaa bitaqwa llahi bay raacsanaan iyagana khayr buu u dardaarmayo dadkan kale uu madaxda u yahayna inuu dee mucaamalo fiican kula dhaqmo wanaag iyo khayr dee taas uu ku hogaamiyo ayuu iyagana u dardaarmi jiray oo macnaa isagana gaar ahaantiisa inuu ilaahay ka cabsaduu fari jiray dadkan la socdana dee bal masalan wixii mashaqo iyo dhiba ay ugu sugantay inuu kaba dhowro khayr iyo wanaag iyo si fiican uu iyagii ku maamulo ku hogaamiyo taas buu iyagana kuwana uu dardaarmi jiray kuwaasa ina labada arrimood buu wada dardaarmi jiray uma qaala wuxuu odhanayay isagoo ciidankii la hadlaya dee uu horjoogaha amiirkoodiina waa isagaa dee khitaabka ka ugu horeeyo kuba dhacayo weeyaan laakiin iyagiina waa dee ne way wada socdaane اغزو duula بsم اللaahi magaca ilaahay ku duula ama mstaciiniina xaal aad kaalmaysanaysaan bsm اللaahi fي sabiil الlahi sabiilka ilaahay waa dee idinkoo liclaayi kalimat الlahi u socdo idinkoo jihaadaya qatilu waa duulitaankiiba la dagaalama man kafara biالlahi ciddii ilaahay ka kufriday la dagaalama oo bal imaka ciddii ilaahay ka kufriday oo dhan la dagaalama kolley halkan dee ilmo yari inaanay dilan way noogu sugan tahay wasiyooyinkii kalena waxaa kuba sugnaa dadka iyagu roobaanteen dagaal iyagu ku jirin iyo dumarkii iyo kuwa caynkaasa inaan la leynahayn ciddii cahdi iyo waxaa lahayd way kaba baxaysaayo kolley waa caamse dee ciddii iyagu markaa dagaal lala dagaalamayun bay kuba dhacaysaayee wixii aan haddaanay dagaalamahayn la leynahayn kuma jirayaan iyo wixii cahdiyo waxaa lahaayeen qatiluu man kafara bilahi ugzuu duula walaa taqulluu khiyaamaha la imanoo waxaa helaysaane hanaa-im ah eewaxa ka qaadanina iyadoon la qaybin waa alquluul waa alkhiyaanatu fi lmaqnam waa haniimadii oon weli la qaybin ruuxuu wax ka xado taas baa la idhaha walaa taqdiruu cahdiga iyo ballankana haburinina oo ciddii a cahdi la gashaan gaaladii haba noqote waxa weeyaan cahdigoodii haburinina o cahdigiina iyo ballanka haburinina walaa tamhilu dadkaa dee markaa dagaalantaan dhimanaya dagaalkii ku dhimanaya ha suuro xumaynina oo waa iyagoo dee kolkol inta cadho lagula dhaco xubnahoodii la gooyo sankoodii la gooyo dhegahooda la googooyo adraaftooda taa tamthiil waa masladii waa suuro xumayn isagii la suuro xumeeyo iyadoo sarwaji laga saaro sankii iyo dhigiya gooyo si muslimiintii lagu sameeyey maalintii uxudba taas waa ficligeedna manhiya shareecadu ma ogola ee taasna hala imanina walaa taqtuluu ha dilina welidan ilmo yarna ha dilina ilmo yar ee isagii maba dagaalamayo haddii lagaba qaalib noqdona sabigii iyo ayuu noqonayaaba ee bal hadirina dee kolley sida axaadiista kale inoogaba timi dumarkiina lama dilayo dee laakiin dumarku waa ti aan dagaalamayn hadday askariyo tahay oo iyaduba ay dagaalamaysoy wa taas waa la dilayaa ee waa ti aan dagaalamahaynba dadkii roobaanta ahaa iyo waxyaalahaase iyagu meelaha dee sawaamicda iyo adgeerada kuma jireen iyagu dagaal kuma jirinna haddaanay dee iyagu ra'yi iyo makiida iyo dagaal ay ku jiraan aanu jirin iyagina dee taasna lama laynayo dee riwaaya waxaynoo axkaamtii kale meesha timi iyo nusuustii kale ay noo faa'iideynaysaa bal ilmo yarna ha dilina waidaa laqiita isagii buu gaar ahaan ula khidaabay waayo dee isagaa qaa'idkii ah isagaana marka hore dacwadan iyo umuurahan dee ka fulinaya ah laakiin iyagina waa dee waxa weeyaan dad khidaabkii way kula jiraan dadkii la socday waidaa laqita haddaad la kulantid caduwaka cadowgaaga min almushrikiina isagoo ah mushrikiinta kamid aba fadcuhum ilaa halaati khasaalin marka ugu horeeyaad laba kulanto waxaad ugu yeedhaa saddex khaslo aw khilaalin waa shaki min araawi khasaal iyo khilaal labadaba khaadu way kasrisan tahay macnaa midna waa khasla iyo khalla uun mufradadoodu saasoo khalla iyo khasla ayay kala yihiin waa jamcu khaslatin wa khalla macnuhuna waxa weeye macnahoodu waa mid keliya oo macnuhu waxa weeyaan waa saddex arrimood iyo saddex arrin ugu yeedh dee waa la kala doorinsanaya kolba mid baa loogu yeedhaya faayatuhuna saddexdaa khaslo ta ka mid ah ee maa ajaabuuka maadu zaa-ido weeye ajaabuuka macnaa ma ajaabuuka ay kaa aqbalaan oo iyagu yeelaan oo ajiibaan ku ajiibaan adiga saddexdaa kolba tii ay dee ay aqbalaan faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum dee saddexdaa mid kamida walowta ugu dambaysa ay dagaal noqon ka joogso ujeeddadu labada hore dee waa laga joogsanayaa dagaal ahaantii ta dambena ee waa markay kuwa hore diidi waayeen ilaah baa la kaalmaysan oo labada hore hadday diidaan waa waa loola dagaalamayaa bal taas ujeeddadu saddex khaslo ugu yeedh waa mid kamid ah markaa kolba tii ay ka aqbalaanna dee adiguna ka aqbal weeye taas yeel saddexdina waa kuwan sumadcuhum ila alislaam islaamnimo ugu yeedh nusqooyinka muslim oo dhan siduu sheekuba leeyahay ama shaarixu sumadan baa dhacday halkan suma inay ka horeyso idcuhum oo de waxaana uu qaadiciyaad kaba soo noqonayaa inay iyada tan lama taataabanayo waa nusqooyinka wixii wada dhacaye laakiin riwaayada sawaabkeedu uu yahay sumada in la gooyo oo maaha wax cusub imaka tani markaad saddexdaas aada ugu yeedho haddii kolbatay ka aqbalan ka aqbal intaa dabadeedna tan islaamnimo ugu yeedh maaha waa khasaashii saddexda ayd bay tii ugu horreysayba tahay khasaashii saddexayd bay tii ugu horreysay tahayba sunanta abi daawuud iyo qolooyin kalena riwaayadooda san baa maxaa dhacay un iyadoo sumadu kaba maqan tahay oo saddexdii buu rasuulka ilaahay usii tafsiilinaya ama u sheegaya markii hore uu duuduubay ee udcuhum ila alislaami oo suma aanay jirin bal markaa nusooyinkii muslim laakiin sida baa dhacday walow dee ay barhkooda halkan dee waa kalaam furfurashadii iyo kalaamkii oo la gudagurayo bay sumadu kifaa'ideynaysaye wax kale maaha ay leeyihin waa sida imaamkii maaziri uu leeyahay fain ajaabu horta islaamnimo ugu yeedh waa tii koobaad oo waxaad u bandhigtaa islaamnimo fain ajaabuuka hadday kaa aqbalaan weeye ku ajiibaan adigoy taa kaa yeelaan faqbal minhum dee wax dagaala iyo wax kale oo meeshii jira ma jirtee ka aqbal wakufa canhum kana joogso oo la dagaalankoodii ka joogso uma adcuhum ila taxawuli min daarihim ilaa daari muhaajiriin tani khaslo labaad maaha khasladii labaad iyo tii saddexaad way noo dambaysaaye oo waxyaalihii ka ratibmayey islaamnimadka ay aqbaleen kaba ratibmayey oo tan hore unbay furuucdeedii iyo qaybaheedii ama ay noqonaysaa ana hadday islaamnimadii ka aqbalaan dee ka aqbal oo ka joogso marka maxaa iyada taas raacsan sumadcuhum waxaad ugu yeedhaa ila taxawuli wareeg ay wareegaanoo min daarihim waa halkan ay degan yihiin ee daartooda ay inay ka wareegaan oo ilaa daari muhaajiriina waa madiina iyo muhaajiriinta daartoodii ay usoo wareegaan oo ujeeddadu hadday islaamnimadii aqbalaan waxaad u bandhigtahay inay soo hijroodaan hijro u bandhig taas wey waakhbirhum waxaanad u sheegtaad ugu warantaa annahum iyagu in facaluu hadday falaan daalika arrinkaas oo ah hijrada inay soo hijroodaan waa taxawulkaa daalikadu taxawulkaa min daarihim ilaa daari muhaajiriin hadday taa yeelaan falahum waxa u sugnaaday mali muhaajiriina muhaajiriinta wixii u sugnaa ee ay muhaajiriintu lahaayeen oo dee waxa weeyaan taas baa iyaga u sugan taas u sheeg oo dee muhaajiriintii oo kale ayay lan ayay noqonayaan muhaajiriintu fay-ii iyo wixii lasoo helayay qeyb bay leeyihiin khanaa'imtii bay qeyb ku leeyihiin ee ajrigoodii iyo taasiyana waa kuwa iyo sawaabkoodii bay leeyihiin acmaashooda ay ku mudanayeen waxyaalahan kale ee hijradoodii iyo jihaadkooda ka dhalanayana qeybtoodii bay yeelanayaan oo saas oo kaley noqon falahuma lilmuhaajiriina wa calayhim korkoodana waxaa ahaanaya maa cala lmuhaajiriina muhaajiriinta korkooda waxaa kuma sugan oo dee waxa weeyaan muhaajiriinta korkooda waxaa marka jihaad loogu yeedhaba jihaadkiina baxaan gazugan iyo jihaadkan iyo iyaga dee uu saarnaa korkooday ahayd ayuu ahaa haddaba marka hadday soo wareegaan wixii xuquuqay muhaajiriintu lahaayeen ee fay-a mudashadiis iyo taasna way yeelanayaan dee wixii iyaga saaran muhaajiriinta oo ah jihaadkan loo baxayo gazuganna korkooduu noqonayaa taas wey fain abow hadday iska diidaan an yataxawaluu minha waxa ay doonaan inay meeshoodii iska deganaadaan oo an yataxawaluu ay diidaan inay ka wareegaan minha waa min daarihim daartoodii markaas dee wa islaamnimadii waa islaameen oo waa laga aqbalaye laakiin waqtigii ay hijraduna qablalfatxi weeye hijraduna dadkaa iyagu bal hijro dee soo islaamayay si ay islaamkii waxa weeyaan u xoogeeyaan iyo muslimiintii dadkii kufaartaana ay uga soo dhex baxaan bay hijradu waajib ku ahayd qabla alfatxi bal markaa waxaad u sheegtay hadday taa diidaan oo idhahan me waanu iska deganaanaynaa meeshayadan fa akbirhum waxaad ugu warantaa annahum iyagu yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabi lmuslimiina dadkan muslimiinta ah reer miyigooda oo kale oo dadkaa reer miyiga ah unbay la xukum noqonayaan oobatan yejri axkaamtay leeyihiin waa kuwan yajri calayhim waxaa korkooda ku dareeraya oo ku fulaya xukmullaahi ilaahay xukumkiisii alladii xukumkaasoo yajri cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ku dareerayay ama ku soconayay ku fulayay oo macnaa dee wixii muslimiinta saarnaa ee zake in lagu yeesho salaadi ay waajib ku tahay waa axkaamtii islaamku taas korkooday ahaanaysaayoo xukumkaa ilaahay iyagu sidaa dee muslimiinta kale ayay ula sinaanayaan arrin kalena way jirtaayo walaa yakuunu lahum uma sugnaanayo fi lghaniimati waxyaalahan gaalada laga soo helayay khanaa'ima oo dee dadkii dagaalka jooga arbacatu akhmaas qaadanaya khumuskii kale waa tan masaarif uu lahaa khaniimadii taas walfay iyo waxaan soo laabmaya gaalada iyadoon dagaal lagu qaadiniyo gulufkaba soo laabmayey oo iyadna dee masaariftiisu maama masaarif albal way noo dambaysaa halkee masrafkiisu noqonaya khilaafkii ahlucilmiga waxyaalaha shay un shay kol hadday dee dhulkoodii iska joogaan oonay jihaadadii ka qeybgalahayn oy iyagu aanay soo hijroon iyada axkaamtii dadka muslimiinta korkooda ahayd ee waxaan waajibaadkee saarnaa iyo waxyaalihii loo diidaya manhiyaadka iyada taasi dadka muslimiintaay ula siman yihin laakiin khanaa'imtan ama dee khumuskii khaniimada ee dee masaariftii iyo fay-a oo isna masaariftii baljaanibkaa laguma bixinayo iyo taa waxba kuma yeelanayaan inay qeyb kama aha wixii lagu helayay weeyo tan ilaa an yujaahiduu oo walaa yakuunu lahum uma sugnaanayo fi lghaniimati khaniimadii iyo walfay-i fay-i shay un shay uguma sugnaanayo wax ay ku yeelanayaan ma jirto ilaa an yujaahiduu maca almuslimiina muslimiinta macooda inay jihaadaan mooye umuurahaasi makaan wadno oo dhami waa islaamkii ay islaameen wixii ka ratibmayey oo hijro ah dee hadday goostaan hijirana waa taa waxbay yeelanayaan haddii ay doonaan inay halkoodii ku baaqi noqdaanna axkaamtoodu tan bay noqonaysaa khasradii koowaad bay intaas inoogu dhan bal taas horta u sheeg fa inhum abow hadday diidaan kollay abowdaa dambayd inoo fasiraysa unbaa damiirkana aan caamil ugaba dhigaynaa oo fa in abow hom de waa ta'kiid markaas iyo adkeyntii laba adkeynayo hadday diidaan oo maxay diideen islaamnimadii inay islaamaan bay diideen ma islaamayna yidhahdeen markaad u bandhigtay fasalhum waxaad weydiisataad ka dalabtaa aljizyata jizyo taas weydiin salin kollay dee ficilku asalkiisa hore sa'ala yas'alu oo waa ficilkaa mahmuuska ah dee waxaana amarkiisna is'al iyo taas waa ku yimaada sababtana bacd alculamaa waxay ka dhigaan inuu ficil labaad ama wasan labaad jiro oo imaka saala yasaalu markaa la odhanaya saala yasaalu sida khaafa yakhaafu oo kale khaafa yakhaafu taas oo kale buu amarkeedii sa khaafaba khaf rabbakaan u odhanayno ayay tana saala marka ay noqoto weydiinuuna sal ay noqonaysaa bal taas waa waxay soo naqliyeen walo bacd alugawiyiin ay leeyihin maye waxaaba suurtagala inay maadadaasba aanenan ku xambaarin ama wasankaa labaadee sa'aladii uun la takfiifiyey hamsadeedii oo markii hamsadeedii la tasiiriyey ama la takfiifiyey ay dhacday oo isa noqotay macnuhu waa taas oo bal masalan haddaba ee asalku dee kaasuu ahaa bal haddaan dee kaa kale aynaan sugin walow kaa kale xataa haddii la sugo ee imaka sal iyo sala iyo salu iyo un ay noqonayso halkii dee aanay khaafa jaanibkaa kula mid noqonayn musani iyo dee khaafa iyo khaafu iyoba ahdo alif baa soo gelayso baaqi noqonaysa tan alifta xataa ma baaqi noqonayso markay tan noqoto malaha takfiif ahaan bal waxa weeye waxaad ka dalabta ad weydiisata aljizyata jizyaduna waa dadka gaalada ah ee dee ama bilaadii islaamka degan ama bilaadoodiiba degane laakiin dee xukunkii islaamka si guud waxa weeye waxa weeyaan u aqbalay taas waxaan laga qaadayo iyadoo diintoodii lagu sugayo bal qadarkaas weeye jizyadu waxa weeyaana kollay malaha waa istidaacadii culimada qaarkood waqtiyada hore taqdiiraad kala duwan bay leeyihiin kollay faqiirkii iyo qanigiina waabay ku kala dunaanayaan dee raggiina waa laga qaadayay bal waa qadar yaroo kooban oon u dhigmahay in sekada muslimiinta laga qaado welibana ay ku yeelanayaan xuquuq badan oo dee muslimiintu wixii ay lahaayeen oo dee ah ilaalin iyo iyaguna de ciidamadii muslimiinta ka qeyb gelayn difaacii haddana iyagii waa la difaacayaayo amni bay ku mudanayaan oo nolo dee inay dhulkii islaamkaaga u deganaadaan oo waxay doonaan kuba qabsadaan bay ku mudanayaan lana daafaco qadarkaas aada zakadaba ugaba yar bal jizyadu taa weeye waxaad ka dalabtaa jizyadii marka haddii jizye iyada dee waxa weeyaan laga dalbo oo ay aqbalaan fainhum ajaabuka weye hadday dhacdo inay ku aqbaleen oy ajiibeen oy taas kaa aqbaleen faqbal minhum waxba markaa dagaal ma jiro waa khasladii labaad baa imaka tani ay tahay tii hore islaama loogu yeedhayhayd tana waa iyadoo la yidhaha jizye bixiya haddaba hadday taa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum ka joogso hala dagaalamin oo iyada taasna jizyadii hadday ogolaadaan bal dee waxbaa meesha yar jira jizyada dadka laga qaadaya ayay nima dad gaar ah mise gaal dhammaantii waa laga qaadaya xadiisku daahirkiisa wuxuu keenaya gaal dhammaantiiba in laga qaadayo cidu doonaba haba noqdo waana qowlka bacd alculamaa ay qabaan dee aimada qaarkoodna waxay ku khaas yeelaan dadkii ahlulkitaabka ahaa iyo majuus ay raaciyaanuun ee carab mushrikiintoodii iyada taas in lala dagaalamo iyo islaamaan mooye wax kale lagama aqbalayo yidhaahan iyo wixii wataniyiinta iyo cawaamta iyo dadka caynkaasa bal waa masalo kalaamkeedu inoo yar dambeeyo oo markaan fawaaidda xadiidka qabanayno bal waxa weeyaan kolleyna suuratu tawba qatil ladiina balka markaa aayaddii dee ilaahay subxaana watacaala amray in lala dagaalamo kuwa aan dee ilaahiyo qiyaamo rumaysayne diinta xaqa ah ka diin yeelanaynen min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu jizyata can yadin wahum saaqiruun waana xujada qolooyin kale may ahlulkitaab bay khaas kuba tahay oo ahlukitaab iyagu ah inay jizyadii aqbalaan oy bixiyaan taas la dagaalama haddii laakiin ay bixiyaan dagaalkii waa laga joogsanaya bal masalada waa masale inoo yar dambaysan taasi waa khasladii labaad fainhum abow hadday taas diidaan fastacin billaahi ilaahay la kaasho waqaatilhum waa khasladii saddexaad oo ah hadday eeg islaamnimadii way diideen jinsiyana may ogolaan marka caynkaasa waa dagaalkoodii lala dagaalamayey ee iyadoo dee waxa weya ilaahay lala kaashanayo bal taasi waa qeyb xadiidkii weli waa inoo socda waidaa xaasarta rasuulka ilaahay wuxuu la khidaabayaa ninkii amiirka aadaabtii iyo axkaamtiina waa u sheegayaa waidaa xaasarta dee isaga keligii mahay dadkii ba isaga dee inay horjoogahoodii iyo dee muqadamkoodii ama qaa-idkoodii ah iyagiina tabac bay u yihin waidaa xaasarta haddaad go-doomiso ahla xisnin qalcad dad ehelkooda oo dad dee meel adag ama dhufays ku jira ama qalcad kuba jira ayaad go-doomisay markaasaa dee markay arkeen inaanay wax quwo iskaga kaa daafacaan oy xisaarkan iskaga furaan aanu jirin faaraaduka ay kaa doonaan weeye macnaa dalabuu minka an tajcala lahum inaad u yeeshid dimatallaahi ilaahay cahdigiisa iyo maganti iyo wa dimata nebiyihi nebigiisa dimadiisa oo macnaha iyagii baa kaa dalbay yihi waanu dee meeshii ama xisniga iyagii waanu furaynaa waanu isdhiibaynaa laakiin dee noo waxaadna siisaan ilaahay cahdigii ama ballantii iyo rasuulkii ilaahay magantii taas ayaanu idinku aqbalaynaa oo aanu idinku furaynaa xisnigii ama iskuba dhiibaynaa taasay idhah ay yidhaahaan falaa tajcal lahum haw yeelin dimadu waa alcahdu waalamaan waa magantii uun ama amaankii iyo cahdigii falaa tajcal lahum haw yeelin dimat allaahi ilaahay dimadiisa walaa dimata nebiye oo macnaa ha ka aqbalin arrinkaas ah inaad idinku cahdigii ilaahay iyo cahdigii ama cahdigii rasuulka ama magan ilaahay dee taas ay yihiin ama magan rasuulka ilaahay magantiiba kollay markaa ama ha wada jireen ama xataa ha kala jireen san walaa dimata nebiy aynoo timi infiraada waijtimaacan waana inoo sheegay sababka way inoo iman doontaa waaba kan walaakin ijcal lahum waxaad u yeeshaa dimataka adiga cahdigaaga iyo wadimata asxaabika dadkan kale kula socda cahdigooda oo dee dheh annagaa dee magan noo tihiin annagaa cahdiga iyaga iyo ballanka iyo taas baan aad noqonaysaan oon idin dee barka ama aan idinku ammaan siinaynaa taas dhaha sababtu waa maxay fainakum idinku an takfiruu ina an tukfiruu ina burisaan oo antu waa masteriya weeye kolley marka an tukfiruu ina burisaan iyo iyada wixii ay gashay baa dee master marka lagu awilo khabarkana waa inoo dambeeya ismigiina ayay noqon fainakum an tukfiruu ina burisaan dimamakum waa idinka cahdigiina iyo magantiina ciddii ahayd ee kuba sugnayd iyo wadimama asxaabikum asxaabtiina dimamdoonta dimna ayay dee jamacii dimam tahay waa ficla waaya fical kolley habeen dhaweyd baan jamac sana kasoo arkayn ayaa ahwanu ka fudayd badan oo ka sahlan oo ka fudud min an tukfiruu ina burisaan dimat allaahi ilaahay dimadiiya wa dimata rasuulihi rasuulkiisa dimadiisa oo waxa ay tahay hadday idin idhaahaan dee markay arkeen inaanay awood ay isku daafacaanba aanay lahayn waan isdhiibaynaaye laakiin ilaahay magantii ama cahdigiinas dee taas baanu isku dhiibaynaa iyo cahdigii rasuulka ilaahay taaha yeelin ee dimadiina iyo dimada asxaabtaada uun ha noqoto ama idinka magan inay idiin noqdaan iyo cahdigiina ay hoos galaan maxay sababtu tahay waxaa dhici karta inay ilaalin weydaan cahdigii rasuulka ilaahay ama dee iyo cahdigii ilaahay iyo ciddii magantooda kuba sugnayd oo dadka ama caraarta ama dadkaan dee waxa weeyaan taas aan aada u qiimeyneyni cid ilaahay magantii ah ama rasuulka ilaahay magantii iyo cahdigii kuba sugan inay ku tacadiyaan oo cahdigii buriyaan oo wax lagu sameeyo ama dhib la gaadhsiiyo taas baa dhici karta marka haddii cahdi la burinayo dee kiina oo la buriyaa ka fudud kii ilaahay ama rasuulka ilaahay magantii oo dee wax la yeelo oo la buriyo taasaa ka sahlan eh dimadiina iyo dimada asxaabtaada ha noqdeen wixii dee bal masalan ay iskuba dhiibayaan tan idindee iyadoo aan la ilaalin oo la buriyaa ayaa ka weyn oo ka culus dee tiinoo la ilaalin waayo cahdigiina xagga ficilkan tukfiruuna walow labadaba haddana barhkood soo naqliyaan waana sharaxata iguma sugan kolley uu sheekuna raximah llahu tacaala sheegayo khafara iyo akhfara labaduba luqada way jiraan oo midna waa ficil hulaasiya midna waa ficil rubaaciya haddii khafarahu la yidhaaho macnaa ammaan iyo cahdi buu siiyey weeye oo waa hulaasigii eeg khafarahu macnaa waa acdaahu cahdan waamaaka wa amaanan cahdi iyo ammaan buu siiyey haddii la yidhaha akhfarahuna kollay hamsadu salbi bay keenaysaayo akhfarahu waa naqada cahdahu wey cahdigiisii ayuu buriyey xadiiskuna markaa waa tay imika inooguba sugan an tukfiruu ayaa inooguba sugan bal taasba weeye oo wuxuu leeyahy akfartu rajula idaa naqata catahu wakafartu amantu waxamaytuhu weeye ama idaa amanta waxamaytahu waa markaad ammaan siiseed ilaalisana khafartu baa la idhaa haddii ahdi burin ay tahayna akfartu baa la odhanaya bal taasba weeye kolley way jiraan bacda luqawiyiin labada maadaba soo naqliyey in labadaba la isticmaalo labada macnoba loo isticmaalo ee bal imaka waatan an tukfiruu dimamakum wadimama asxaabikum ahwan min an tukfiruu dimat allah wadimata rasuulih wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weli wasiyadii baa inoo socoteen waidaa xaasarta haddaad iyadana xisaariso amaad go-doomiso ahla xusnin waa qalcad iyo ama meel dhufaysa ama qalcada dad ehelkeed ah fa araaduuka ay doonaan oo ay kaa doonaan an tunzilahum inaad dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukumkiisa falaa tunzilhum ha ku dejinin calaa xukmi illaahi ilaahay xukumkiisa walaakin anzilhum waxaad ku dejisaa oo macnaa dee waxay isku dhiibayeen iyo shardigaad kaba dhigtaa inay ku dhaadhacaan ay kuba soo degaan isku dhiibaan calaa xukmi kasta idinku ugu talinaysaan iyo xukumkaaga fa innaka adigu laa tadri ma garanaysid atusiibu inaad asiibayso xukma allaahi ilaahay xukumkiisii fiihim iyaga dhexdood amla oo qeybta dambena waxa ay tahay qoom baad xisaarisay markay arkeen inaanay awood lahayn bay yidhaaheen waanu isdhiibaynaa laakiin isdhiibka iyagu waxaanu xukumka ilaahay inaad nagu fulisaan sida xukumka ilaahay yahay taas ha ka aqbalin ee waxaad adigu markaa noqotaa iyo shardigaagu uu noqdaa idinka xukumkiina inay kusoo dhaadhacaan oo iskuba dhiibaan iyo sida ugu talinaysaan maxaa tanna uu rasuulka ilaahay kuba cileeyey ee xukumkii ilaahay iyaa ku tacalluqsanaa inaad asiib iyo in kale ma garanaysid oo macnuhu waxa weeye kollay culimaduna ay u daliishadeen masaa-ishan m lagu ijtihaadayo walow dee inaga dariiqii ijtihaadka iyo waa ti aynu soo maray oo ruuxu intii hadduu ehelkii ijtihaadka yahay intii karaankiisi iyo wascigiisiina bal masalada eegitaankeedii uu laba yimaado wixii uu gaadhay ama ajri uu ku helay ama laba ajri haddana meeshii waxaa jira waxyaalaha mujtahaadaadkaa xukum ilaahay oo mucayanaa jira xukumkiibaa kolna la waafaqaya ee kolna aan la waafaqahayn ruuxii mujtahidkaa ijtihaad ehluha hadduu xukumkii ilaahay waafaqa fii khusuusi hadihi alqadiyana waa kan labada ajri yeelanaya hadduu fii khusuusi hadihi alqadiya xukumkii ilaahay aanu waafaqin xaggiisa taqsiirna aanay jirin ijtihaadna ehel u ahaana ee ajrigii ijtihaadku yeelanayo walow arin arrinkiisani khada uu noqonayo laakiin khada maaha ajri wuxuu ku yeelanaya waa ijtihaadkiibuu ku yeelanaya xadiiskana waa kan taasuu inoo faa'iideynayaayo marka haddaad tidhaaho ruuxan waa yahay isdhiiba waxaanan idinku xukumaynaa xukumka ilaahay dee iyaga gaar ahaan iyo dadkan xukumkii ilaahay agtiisa mucayanka kuwa ina idin waafaqayo in kale ma garanaysaan marka waxaa dee taas kaba mudan oo markaas idinkoo idhaa maya anagu san idinku talino ayaa dee isdhibitaankiinan iyo dhaadhicitaankiinani uu noqonaya taas idhaa waayo inaydu xukumkii ilaahay asiib iyo in kalena taas maxay keenaysaana masaa-ishan dee mujtahaadaadka ee lagu ijtihaadiyo masaladii haddii nas cadi uu kuba yimaado waa sax waa xukumkii ilaahay baa la odhan masalada hadday masale ijtihaadiya tahay ee ruuxu wixii ijtihaadkiisu gaadhsiiye ama ciddii uu balweydiiyey ama uu qalidanayo waa saxe laakiin lama odhanayo xukumkii ilaahay baa kan ah masaa-isha mujtahadaadka kan baa xukumkii ilaahay yahay waayo inuu xukumkii ilaahay tan uu yahay uu waafaqsan yahay kale taas warumaha inuu masaa-ishu kole day mas'ale ijtihaadiya tahay lama odhanayo san baa xukumkii ilaahay yahay lama odhanayo de laakiin waa kaas in ijtihaadkana khada iyo sababo yeelanaya xadiiskana adiladii jaanibkaasu kaba mid yahay bal xadiiska duruq baa inoo dambaysa waana xadiis weynoo xagga ay kuba tacalluqsan tahay dee aadaabtii iyo axkaam kuba tacalluqsan jihaadkii waxyaalaha xadiidka inooguba sugan waxaa kaba mida dee kolley waxyaalo waabata aan sooba aran qadriga xaaraamnimadkiisa waana inoo dambeeyaa baab gaara cahdigii iyo ballantii in la buriyo inay dembi weyn tahay cahdigaas xataa gaalo haddaad la gasho iyada taas ama aad cid gaalood ammaan siisay dee lagu tacadiyo waa shay xaaraama ma banaano bal dee axaadiis ayaa inooguma timi waxaa ruux mucaahada dila inaanu janno urinayn waa ruuxu gaaloo cahdi lala leeyahay un dila ama dee ammaankaa ku jooga inaanu jannaba urinayn bukhaari iyo keyrkiiba way wariyeen waxaa kaloo inooguma sugan guluulka waa khiyaamada waa nooc tuugada ka mid oo laakiin gaara oo waxay khaas ku tahay wixii laga xado qanaa-intii intaan la qaybin iyadna xaaraamnimadkeed dee waana dembi weyne waman yaqul yaati biaqala yowma alqiyaama carruurta yaryar iyo waxaas dee layntood iyana taas wataan kaba soo hadallo xadiidka bal way inooguma sugan tahay umuuraha kale iyo saddexe la dooransiinayo xadiidkii iyadaa dee kolley way noo caddaydo waaban sharaxnaye bal masaa'il baa jirta kolley xadiidkana calaaqala leh culimaduna ay kolley ijtihaadaadkoodna uu ku kala duwan yahayoo waxa weeye imanka xadiidkantuu inoo faa'iideynayo inooguma sugan dadka iyagu aan sooga hijroon dee waqtiyadaa hijraduna ay jirtay inaanay fay-i iyo waxba qeyb ku lahayn iyo wixii qanaa-ine lagaba helayay taas laakiin hadday faqiir yihiin zakadii iyagaba laga qaadayey ee waa kan tuukhadu min aqiyaamihim waturaddu calaa fuqaraa'ihim oo taa waa la siinayaa bal waa la siinayaa oo bal masalan imaam shaafici oo kalea qowlkiisu wuxuu yahay masaakiintii iyo dee wixii laba mida sadaqaadkii la siinaya iyo dadkaa fuqarada ee sekada qaadanaya labadan la isuguma darayo fay-i iyo qanaa-intii iyo wax lagama siinayo fay-i iyo qanaa-intii dee dadkan dagaalka ku jira ee xawsadii islaamka iyo daafacaya ayaa iyagu leh qanaa-intii iyo bal matalan markaa wixii fay iyo dadkaasaa yeelanaya zakadii oo iyaga markaa zakadii lama siinayo markay noqoto zakadiina dee sadaqaadkii asnaaftii kale ama iyo sadaqaadkiiba ujees asnaaftii dee masaakiintii asnaafta kale ay yeelanaya markaa dadkan iyagu kumay lahayn qeyb waayo sababtu dee sifadaas baa kaba maqnayd laakiin sakadii waa la siinayay ee wixii iyaga faqiira kaba mid ah waana jiraan aimada qaarkood labada maalsima oo imaamka un ku daaya dee waxa weeyaan asnaaftani waa muxadad sekada la siinaya xaggan wixii dee fay oo kale iyana imaamku halku kolba maslaxa u arkayo yidhaaho waa laguma bixinaya aimada dee barhkood iyagu taa kaa mid weyn masalada labaad ee kuma sugan xadiidkan kolley rasuulka ilaahay dadkan uu diraya dad cardeed buu u dirayay oo waa waqtiyadaa dee hijradii horteedba hijradii horteed ama waxaan ujeedaa fadxumaka horteed oo dee dadkii la isayaa carab bay ahaayeen waxaana xadiidka inooguma sugnayd haddii ay islaami waayaan horta waxaad ka dalabtaa jizyo kaba dalab xadiidku markaa wuxuu faa'iideynayaa gaal kastaba in laga qaadi karo jizyadii eeg marka ama carab ha noqdo ama ruux ajamiya haba noqdo ahlu kitaab ha noqdo ama majuusi ama keyrkood haba noqdo sida wataniyiintii carbeedbe xadiidku waa tu inoo faa'iideynayo waana ta imaam malik iyo qowlkood iyo awsaaciya uu yahay kolley imaam shaafici qowlkiisu waxa weeye jizyada cidda laga aqbalaya waa dadkii ahlu kitaabka ahaa iyo majuus ahlu kitaabka ama carab ha noqdeen ama keyryada farqi uma dhexeeyo dee inay dad ahlu kitaab oo carab oo badnaayoo markii nasaare ahaa ayaa jiray waqtigii dee islaamku yimi bilaadoodiina laguma daayay iyagoon islaaminbe bal markaa taasba weye kolley xadiidkan daahirkiisuna taa waa ka duwan yahay laakiin xujada imaam shaafici waa uu idin yaalaana qorooyinkiina sharaxa xadiid buu soo dhigtay sunuu bihim sunata ahli lkitaab waa majuustaasi horta wuxuu xujaystay aayaddaas suuratu tawba ee dee min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun mafhuumkeedu waa maxay haddaan ur dadkan ahlu kitaab ahayn eeg waa mafhuumka aayaddu dadku haddaan ahlu kitaab ahayn in dee dagaalkoodi inaan iyaga dagaalkoodii la joojinayn jizye ay bixiyeen lagu joojinay waa mafhuumkii aayadda jaanibkaas buu uxujaystay iyo majuus markay noqoto xadiiskan buu leeyahay oo ahlu kitaab kala mid dhiga taasba weeye bal taas bay tahay oo in walow dee markaa xadiiskani daahir yahay ama manduuqi yahay aayadda mafhuumkeeduna taasi ay tahay bal markaa kolley markay manduuq iyo mafhuumyad isugu yimaadaana dee manduuqii baa la horreysiyay hadday iscaaridayaan bal markaa waxaan leeyahay qolooyinkaa leh dee dadkaa iyagu kufri dhammaan waa laga wada qaadaya kolley qowlkoodu aada buu xoog badan yahay markaan xadiidkan eegno waayo waxaa iyada khilaafsan ama ka duwanee caaridaya waa mafhuumkii aayadda manduuqeeda ma waa mafhuumkii aayadda ama xadiidkan uu idiin dhigtay cid warisay idinma taalo sunuu bihim sunata ahlilkitaab waa xadiid kitaabka muwadaa buu ku sugan yahay horta qolooyinkiina sharaxay siya dee guud ahaanba waa xadiidka la soo qaad qaato ee maaha iyagun lama jeedee muwadaa imaam maalik buu ku sugan yahay kolle shaaficina dariiqa imaam maalik buu kuba wariyey in sababna waa leeyahay oo cumar ibn اkhadaab baa waqtigiisii nimankii majuusta ahaa oo dee barhkood ba ay jaziirada ay deganaayeen ama dee ciraaq iyo iyagoo dhulkoodii ama markii laga qaalib noqday aan islaamin buu wuxuu ka yeelayo ayaa shaki kaba galay markaas baa cabduraxmaan ibnu cawf ayaa yidhi waxaad maqloon rasuulka ilaahay kaga maqlay sunuu bihim sunata ahlilkitaab macnaa waxaad la martaan oo dee dee waxa weya ugala kala xukum dhigtaan nimankii ahlu kitaabkaa dariiqoodii iyo sunahoodii oo macnaa jizyadii ka qaada taas oo dee taas bay ahaydba bal xadiidku muwada sidaasaan leenahay laakiin sanadkiisa inqiaac baa ku sugan waayo jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein jacfar saadiq weeye ayaa abihi moxamed ibnu cali kaba warinaya moxamed ibnu calina cumar ibn khadaabi iyo cabdiraxmaan ibn cof na sooma gaadhin xadiidka sanadkiisa inqiaacaasa kuma sugan laakiin maxaa jira xadiidka صaxiixa bukhaariya kuma sugnaa rasuulka ilaahay jizyadii inuu ka qaaday majuustii reer hajar kaas baaba inoo sugan oo rasuulka ilaahay jizyadii waa ka qaadaya laakiin lafdigan waxaana jirta in ziyaado kutubta qaarkood laguma arko oo gayra naakixi nisaa'ihim wa aakilii dabaaixim istisna raacakan sunuu bihim sunata ahli kitaabi gayra naakixi nisaa'ihim waakili dabaaixim waxaa saabuniyo kaba kaba dhacday kitaabkiisa rawaa'ic ulbayaani aayaadka axkaamta uu kaba dhigo isagoo cibaaro ka cabiray inuu saxiixa kuba sugan yahay saxiix iyo wuxu dhow toona maaha bal kan wata aan leenahay inqiaacaas kolley xadiidka cabdiraxmaan ibnu cofna ziyaadadaasi mudraj bay kuba tahaye laakiin dariiq kale ayaa lagu wariyo iyada iyadna irsaal iyo weliba daciif nin daciifa iyo irsaal kuba suganyo intan haddaan leenahay waa inqiaacun istisnaha ah idinkoon dumarkooduna guursanaya kol hadday majuus yihiin dabaaixdoodana aan cunahayn iyada dacfi iyo irsaal baa ku wada sugan lafdiga cabdiraxmaanna mudraj buu kuba yahay laakiin bayhaqi baa wuxuu yidhahaa waxaa xoogeynaya uun culimada intoodii badnayd itifaaqoodo ee culimada caamadoodu way jiraan bacda salaf qowlkoodu kaba dunaaye intooda badan ahlu kitaabka in dumarkoodii la guursado ama dabaaixdooda la cuno kumay tegin oo taas baa xoogeynaysa oo malaa jaanibkaas baa ah ee quwo ahaan ama dee waxii la xujaysanaya halkaas buu noqon waana jiraan afraad salafkii kaba mida oo qowlkoodu taa uu kaba dunaa bal waxaan leeyahay lafdigan idin yaallana saas baa arrintiisu tahay siyaadada culimada qaarkood ka dhacday kolkol inay kan raaciyaan ama ay barhkoodba saa idlaaqaan dee saxaaxu kaba mid yahayna bal xaaladeedu taasba weeye in bal markaa ayna kolley masalada kalen dee yar ishaaraynina tan bay iyaduna ay tahay ama umuuraha kale waa umuurihii aan lafdiga kuba sharxayn qaala cabduraxmaan cabduraxmaan baa wuxu uhi waa cabduraxmaan ibnu mahdi hada aw naxwahu oo waxa weeyaan xadiidka eeg cabdiraxmaan ibnu mahdi baa sufyaan thawri kaba warinayey wakiic ibnu jaraax iyo yaxya ibnu aadamna way la wadaagsadeen lafdigan laakiin waa ka cabdiraxmaan buu noqonaya waayo cabdullahi ibnu hashim lafdigiisii weeye wa lafdu lahu isagu yihi marka wuxuu leeyahay cabdiraxmaan wuxuu yihi hada waa xadiidkan imaka aan soo wada akrinay aw naxwahu ama dee wax bal macnihiisa leh weeye wazaada isxaaqu fii akhiri xadiidi isxaaq isagu wuxuu ziyaadiyey isxaaquna waa sheekhi muslim isxaaq ibnu ibraahim weeye ina raaha weye fii akhiri xadiidi isagu riwaayadiisayna lafdiga iyagu may lahayn laakiin riwaayadiisa xadiidka uu wariyey ou yaxya ibnu aadam kaba wariyey can sufyaan isagu wuxuu ziyaadiyey can yaxya ibni aadama qaala inuu yihi yaxya maya qaala inuu yihi waxaa odhanayana calqamaa dambe siday noo soo socota waa ziyaado uun oo ujeedada isxaaq ibnu ibraahim riwaayadiisan aanu laftigeedii inoo soo dhigan ayaa inta kale dee xadiidkaasay la macnaahayd marka dhammaadka xadiidka la soo gaadhay ziyaadadani kuba sugnayd isagu isxaaq yaxyuu ka warinayaa yaxya ninka qaalo faacilkeedu yaxye maaha ee muslim baaba inoo caddayn doono waa calqamat ibnu marsad ka isagu sufyaan u sheekha aba weeyaane qaala calqama wuxuu yidhi fadakartu waan sheegay hada alxadiida xadiidkan de muqatil ibni xayaana ninka muqatil ibnu xayaan baan u sheegay xadiidkan calqama leh qaala yaxya yacni ana calqamata yaqulu libni xayaan waa ta aan sheegayno yaxyu waa in aadam wuxuu u jeedaa ana calqamata yaqulu libni xayaan calqamat ibnu marsad baa hadal xadiidkan u sheegay isagoo u faa'iideynaya muqatil ibnu xayaan faqaala muqatil ibnu xayaan baa wuxuu yihi xadaثanii muslim bnu haysamin can النucmaan ibni muqarinin can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm naxw isaguna wax kale u faa'iideeyey dariiq labaad iyo صaxaabi labaad oo warinaya oo muqatil ibnu xayaan baa yihi muslim ibnu haysan baa ii waramay waxaanu iiga waramay nucmaan ibni muqarin nucmaan ibni muqarinna rasuulkii ilaahay buu ka warinayey xadiidkaaad ii sheegtay ee de adigu ka warisay dariiqaa kuba warisay alqama uu warinaye uu kaba warinayo sulaymaan ibni burayda can abihi wax laba mid ah oo macnaha xadiidkiiba dariiq labaad buu yeeshay dariiqa labaadna nucmaan ibni muqarin baa saxaabigiisa uu ahaa dee kolley hadday alfaada ku kala duwan yihiinna macnii way wadaagsadeen dee bal masalanna yaanu imika muslim inoo soo dhigan daa'imada qaarkoodna riwaayadaa kale soo dhameeyeenoo way soo dhigteenba bal taas weeye way noo caddeen laakiin laba nin labada nin ee muqatil ibnu xayaan iyo ama muslim ibnu haysam iyo saxaabigu intaba in way inyada halkan baa imika inoogu hor horeysa allahuma markaan soo haynay suxbat lmamaalik xadiidkii ahaa ilmo muqarin oo toddoba ahaa ayaa kii ugu yaraa addoon ay lahaayeen intu dhirbaaxay rasuulkii ilaahay uu amray dee in la xoreeyo taasi ay kafaaro ugaba noqoto khaadim kalena may lahayn dikri waan soo aragnay nucmaan ibnu muqrin habeenkaasna waxaan sii sheegay nucmaan inuu xadiid keliya ku leeyo oo xadiid aakhirkii ku iman waana xadiidkan anayna habeenkaa waa saan sii idhi oo nucmaan ibnu muqarin waa saxaabi jaliil oo nimankaa walaalaha ahaana waa niman toddoba ahoo wada muhaajiriintii kabamida malaa xudaybiyana wada joogayba bal markaas nucmaanna waa ragga ugu mudan buu kaba mid yahay waktiyadii cumarna qaadisiye iyo malaha ninkii furtay iyo dagaalo ugu dambeynna nahawando markii la isugu tegay ee ninkii muslimiintaba hogaaminayuu ahaayo dee dagaalkii qaadisiye dabadeed qaadisiye dee sacad baa hogaaminaya isaga waa joogayay dagaalkii ugu weynaaye markii dambe furo u noqday faris in hagaag loo wada galo maqar dambe iyo qaraar dambe muu yeelo ninkii bal matalan ama dee taasi waa dagaalkii nahaawanda buu ahaa kaba dhacay koob iyo labaatankii hijirada isagaa muslimiinta qaa'idkoodii ahaa halkaas baana lagu dilay maalin jumca ayaaba la dilay taas oo nucmaan ibnu muqarin amarna maalin ka dambeysay buu dee isagoo mimbarka kaba sheegay nucmaan iyo nacyigiisii bal isaga ahaa oo halkaas laakiin dee dagaalka fatxiga waa dhacay nucmaan halkaasaa lagu dilay xadiidkanin buu leeyahy ama labada ninee kale muqatil ibnu xayaan xaafid ibnu cabir wuxuu kaba xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuq faadil min asadis ujeedadu waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa sikaaru taabiciinna la mucaasarooday waa saduuq faadil uu yidhaahaa waana xadiidkeennan unbuu ku leeyay ee wax kale oo ku leeyay kitaabkeennan ma jirto kolley nin kaleo muqatil ibnu sulaymaan laga dhawaa jirto barhkood ay isku qawdeen oo dee nin isagu ninkan tafsiirka laguma yaqaano o dee culimadu kadibna ay u nisbeeyeenba waa ninkan ninkan kale muslim ibnu haysan la yidhaahaa oo isagu muslim ibnu haysanna waa xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa alcabdiyu maqbul min araabica ana waa maqbul waa siduu kaba cabiray walow dee intaa in ka roomba uu mutay oo ibnu xibbaanna siqaadkiisa uu kuba sheegay laakiin wuxuu yidhaha waa dabaqada afraad waa zuhri iyo dabaqadiisii qataade iyo isaguna kitaabkeennan xadiidkanin buu ku leeyahay markaa saddexdoodan isxigay wax kale ma laho kitaabkeennan aan intan ahayn nucmaan hadday tahay iyo labadan nee kale hadday tahay riwaayadoodna xataa lafdigeedii inma halkan inooguma sugna وxadثnي xجاaج بن شhاacr qال xadثnي cabdالصمد بن cabdالوارث qال xadثna شعبة قال حدثني علقمة بن مرسد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال bal dadku waa dad aynu soo wada aragnay mala xajاaج iبن شhaacirna horaynu kitaabka bal mati baynu kusoo aragnay waa nin iqaafi si aan shaacirnimadan iyo lagu qaadan inuu nin wa dee aamustaas ahayn waa nin dee iqa ahaa caalim ahaa horena iyo kitaabka bilowyadiisi ilaa kolkol waa inagu soo noqdaa xajاaج iبن شhaacir kolley khadiib iyo taariikhdiisa uu kuba soo noqliyo bal ujeedadu waa ijtihaadkoodii hamigoodii ay cilmi un kuba fikirayeen ilaahay deeta u dhib yariyey xifdigaa badane iyagoona inta badan wax qori jirin ay de ama aan ictimaadsan jirin ay cilmigaa badan inoo soo xafideen waxay soo naqliyeen xajaaj ibnu shaacir hooyadii inay u ururisay waa boqol xabadood oo dee ceeshkoodii ay waktigaa cuni jireen ama khubsi ayaa u ururisay kiish buu ku ritay markaasaa ciraaq un buu ahaaye laakiin badaa-in buu tegey waxaa u tegayaa shabaabat ibnu sawaaro isna kitaabkan rijaashiisa kaba mida ayuu halkaas ugu tegey boqol xabadood buu wataa hami kale ma laha keligiisuu joogaa markaasuu maalinba xabad buu la soo baxaayo idaad ma laha wuxuu ku darsanayaa ma jirto wax kaloo u raacayaa ma jirto xabadii afar iyo labaatanka saacood taasuu ku qancaya biyaha dajruu geliya markuu biyaha geliyo ayuu xabadaa cunaayo cilmigiina waa kaas sheekhi ka xafidaya maalintii ay boqolkii dhamaadeen ayuu halkii ka dhaqaaqay waa taas cid kale wax weydiisanaya ma jirto macnaa fikir kale iyo hami kale iyo wax kale iyo calaaqo kale lamay lahayn oo qalbigooda dee markaa cilmigii u faaruq ahaa iyo arrintoodan oo qalbigoodina uu saafiyo dee mid nuurayo noqday ayaa u dhib yaraysay markaa xifdigan badan iyo cilmigaa badan oo waa xabadaa engegan uu biyaha ku qoynayo waana waktiga waktigiisiibuu ku sugaya hadduu dee sidaa saddex wakti cun cilmigii uu doonayay axaadiisii uu doonayay ada ka dhegaysatid sheekha ayay ka hor dhamaanaysaa boqol cisho ayuu gaarsiistay intii kiishka hooyadii ugu riday markii boqolkii dhammaadeenna madain waa ka tegey waa xajaaj ibnu shaacir wuxuu yihi sulayman ibnu bureyda can abihi qaala kaana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa bacasa marka uu diro amiira aw sariyata dacaahu uu yeedhi jiray faawsaahu wasaaqa alxadiida waa xadiidkii aan kaba soo baxnay xadiidkii buu kaxeeyey bimacnaa xadiidi sufyaana inay shucba maanta warinayo calqamo ka warinaya halka shucbana sufyaan baynu soo aragnay laftigiisiina wuu inoo soo dhameeyey xadiidkii sufyaan mid lamid ah xadaثna ibrahim qal xadaثna mحamed بn cabdالwahab الfaraw عan الxusein bn الwalid عan shucbata bhada waa sanad ziyaado mslim ku ah xadaثna ibrahim nin kalena mslim ma aha ibrahimkana waa ibrahim bn mحamed بn sfyan abu isxaaq weeye maraabaynu usoo aragnay waa raawigii kitaabkaba inoo soo naqliyey inoo soo wariyey habeenkii dhaweyda sanadkana inuu saddex fawt lahaa hatii aan soo sheegnay oo ninka kitaabkaba inoo soo wariyey khaasatan riwaayada mashaariqada bal matala ninkan weeye hore aynu uga soo yar waranay waxyaalo marar kala duwanna waynu soo aragnay kitaabka dhexdiisu kolkolna tacliiqyuu ku leeyahay kolkolna asaaniid buu ku leeyahay taas buu ku leeyahay markaa ibraahimkana kolley ama abu axmed iljuluudi baale ama cid kale oo maaha muslim inuu leeyahy waa ibraahim ibn maxamed ibn sufyan ama abu isxaaq weeye imaamkaa zaahidka ahaa mحamed iبn cabdilwahaab alfarana rijaasha muslim kama mid ba aha kitaabka nasaa-i buu kutubta kagaba sugan yahy muslimna ilaa koo iyo toban sanood buu ka geeri dambeeyey walow ka weynaa waana nin dee iqo ah laakiin waxaan leenahay muslim wax riwaayo uu ku leeyahay maba jirto xusein ibn اlwalidna waa nin isagu muslim nolol kuma soo gaadhin walow mحamed iبn cabdilwahaab soo gaadho uu ka weynaa in badanna haka geeri dambeeyo oo laba boqol iyo saddexdii ama afartii buu dhintaa la idhaah waa nin isaguna iqa ah waa nin iqa isaguna xusein ibn اlwalid marka bukhaari tacaaliiq buu kagaba wariyay tacliiqaad buu bukhaari kuba leeyahay abu da-uudna kitaabkan sunanta ama haye kitaab masaa-il abi da-uud la yidhahdo kolley xaafid kutubta uu rijaasheeda uu soo tarjameye kamidana riwaayo ku leeyahay kitaabka nasaa-ina riwaayo ku leeyahay marka asal ahaan sanadkani muslim ka mid maahe waa abu isxaaq baa le maxay sababtu tahay horeynu taa usoo aragnayo imaamkan abu isxaaq de waa tilmiidkii muslim bal markaa haddaan eegno dariiqaa hore ee shucba ina xadiiskaasba isagaa inoo soo wariyayoo imanka sanadkii aynu haynay haddaad xadiisyadeennii aan sanad sanadkii mid mid u dhigno ee muslim hortiiyey waxayno imanaya akbaranaa ibnu sufyaan ama ibrahim qaala akbaranaa muslim qaala xadaanii xajaaj ibnu shaacir sidaasaa sanadku noqonaya markaa bal shucbo eeg markaynu muslim isaga sheekiisii ku darno waxaa u dhaxaynaya isaga iyo shucba muslim xajaaj ibnu shaacir iyo cabdisamad saddex baa u dhexeeya wuxuu helay dariiq labaadood muslim marayno kii hore ka caarisan oo imanka isaga iyo shucba laba nin ay u dhexeeyaan waa maxamed ibnu cabdiwahaab iyo xusein ibn walid markaa wuxuu ku caddaynayaa uun sanadkan uu muslim ku marayo mooyaane sanad ka caarisan inuu leeyahay oo halkuu shucbo saddex ku gaadhayay maca muslim markan kuma darno wuxuu ku gaadhayaa imaka labuu kuma gaadhayaa dee namaadijtaasoo horena waanu soo aragnay waa waxyaalo kalena malaa midhano way dambeeyaan ee bal arinku kaa weeye sanadkan xadathana ibraahim nusqooyinka muslim ee dabacaadka qaarkood dee xadathana may dhicine laakiin waxaan leenahay waa ciddii isaga kaba sii warinaysay sanadkana xaaladiisu saasay tay moxamed ibn cabdilwahaab iyo xusein ibn lwalid labadoodubana waa laba noo siqa ah waana ta aan soo sheegnay laakiin wax riwaayoy kitaabkeedna muslim ku leeyihiin mama jirto war riwaayaadkooda kutubta kale ibn cabdilwahaabna waa nasaa-i un haddaan eegnanayn xuseenna waa tacliiqaat bukhaari oo mucalaqaad uu kaba wariyey iyo abu da-uud oon sunantaba ahaynee masaa-ila iyo isna nasaa-i intaas weeye bal sanadka markaa xaladiisu waa kaa bihadana waa dee sanadka xadiidkan imakaan kaba soo baxnuu sheegaya baabun fi lmri bitaysiri wa tarki tanfiri adakani baabun wuxuu baabisayn fi lamri amarkii bitaysiri fudaydin wax la fudaydiyo oo dadkii loo sahlo loo fudaydiyo ina shareecaduba waa diintu in hada diina yusrun wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj iyo wa tarki tanfiri in dadkii la didiyo hadiyo goor waciid un iyo cadaab iyo naar un loo sheego oo markaa dadkii taasi ay ku keento car in erin ay eriye oo dee waxa weya in la eriyo oo la didiyo taas katageediibuu baabkeedi yahay xadaثna abu bakr بn abi shaybata و abu qurayb lafd labi bakri qaala xadaثna abu usamata can burayd bn cabdالlahi can abi burdata can abi musa qaala anahu qaal kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm sanadku dee waxba kuma laabmayo burayd ibnu cabdillaahi abu burda inuu awowgi yahay cabdillaahiga baa ina abi burda ah taas baanu waan dee soo aragnay abu burdana aabi waa abu muusa alashcari waa qoys markaas adigu isdhalalay baa ku sugan kana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa bacasa hadduu dira axadan axad min asxaabihi fii bacdi amrih ama jihaad ha noqoto ama wax kale iyo camal kale amarkiisa barhkii u diro qaala wuxuu ku odhan jiray bashiruu bishaareeya dadka u bishaareeyo camalka inay la yimaadaan in ilaahay ka aqbalayo ajriga uu ziyaadinayo bal u bishaareeya walaa tunafiruu ha eryin oo ha didinina dadkii wayasiruu fudaydiya oo u sahlo u fudaydiya walaa tucasiruu waxa ku adkaynina taasuu odhan jireen bal riwaayaad kale aynoo dambeeyo marun baanu wada qabanaynaa weliba imaam nawowi sharxiisa aada u heer sareeya ayun baan ku kaaftoomaynaa قال xdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna وkيع عن شhuعبة عن سعيد بن أbي bردة عن أbيه عن jدي markii hore riwaayadii hore wreyd بن cabdاللahi بن ayaa ahayd عن أbي bردة عن أbي موسى imika halkana waa سعيid بن أbي burdة oo cabdاللahi بن أbي burday markaa walaala yihiin burayd adeer buu u noqonaya aabihii buu ka wariyey halkuu burayd awow ka warinayay maanta aabihii buu ka wariyey isagu waa abu burdihi can jadihina waa abu muusa alashcarigii imakaan haynay damiirka can jadihi ku jirtaana saciid bay u laabmaysaa ee maha aabbaha uma laabmayso saciid baa awow markaa waa saciid awowgii ee walow isagoo waasidada aabihii uu kagaba warinayo wuxuu yihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bacasahu uu diray waa abaa muusa ama awowgaa iyo wa mucaadan mucaad buu diray ila ila ila lyaman yaman buu u diray macnaha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh abu burda waa diray may waxaan ujeeda abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal kolleyna waa tabuk dabadeeduna waayo abu muusa alashcari dagaalkii tabuk uu joogay waana tii aynu soo marnayba inay rasuulka ilaahay isaga iyo bale u yimaadeen ama dee iyagoo nimankii turkiya ay soo direen oo ilaaheen rasuulka ilaahay naqaab gaadiidna sii oo kale marka waa tabuk dabadi walow bacda ahli siyar ay sheegaan in rabiicu thani sanadii sagaalaad rasuulka ilaahay mucaad yaman u diray haddana way wada socdaanoo waa kanoo labadoodiiba waa u wada dardaarmaya rasuulka ilaahay rabiicu thanina way ka horreysay tabuk bal waxaan leenahay waktigaa ayaa de waa sanadaa sagaalaadun aakhirkeedii baan leenahay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay markuu labadooda wada dirayay yasiraa ee dad buu u dirayaa halkaasay cumaal iyo madax ka noqonayaan rasuulka ilaahayta ay u joogayaan yasiraa fudaydiya oo dadka u sahla oo u fudaydiya wax hawlahoodi iyo umuurahoodiiba waa umuurtii diinta iyo dee umuurtii adduunyaba walaa tucasiraa ha adkaynina waxa ku adkaynina wabashiraa bishaareeya walaa tunafiraa ha didinina dadka watadaawaca is-adeeca idinku labadiinu walow laba gobol loo kala dirayay haddana way isu imanayeen acmaashood bal markaa is-adeeco idinku walaa takhtalifa ha iskhilaafina taas baa rasuulka ilaahay yihi xadiidka duruqdiisaan horta dhammaynaynaa وxadثna محamed بن عabاdi qال xadثna سفyاn عan cmr wayna dinar xa وxadثna سفyاanna waa bal mثalا kolley سfyaankana waa ina cuyeyno dee sayn garanayno وxadثna اسحاq بن ibrahيm وبن abي khلف عan زكريا بن عdي بن عadي qال أخbarna عbayd اللh عan زayd بن abي unaysةa kilahma عan سacيid بن abي burdة عan abيه عan jدي عan النaبي صلى الله عليه وsلم نحو xadيiث شعبة xadiidka shucbay markaan kaba soo baxnay laftigiisii baan soo haynay wakiic baa kasii warinayay markaa camr bni dinaar waa mid horta halkaa ku joogso sanad labaad buu dib ugu laabmay oo isxaaq ibnu ibraahim iyo ibnu abi khalaf oo zakariya ibnu cadi qaala akhbarana cubaydullaahi can zayd ibnu abi umaysata waa sanadkii hore kaba dheer oo halka kaas eeg maxamed iyo sufyaan iyo camr ayaa hadhow saciid ibnu burda imanaya ibn abi burda imanaya halkan afar bay noqonayaan isxaaq iyo ibn abi khalaf israaciyo zakariya iyo cubaydullaahi iyo sayd ibn abi unaysa cubaydullaahina waa raqi oo kale aynu kitaabka hore uba soo marnay kilaahumaana wuxuu wadaa waa camr ibnu dinaar iyo sayd ibnu abi unaysa can saciid ibn abi burdata can abihi can jaddi can nabiyi salى اllahu alيه waslm naxwa xadiida shucba xadiidka shucba oo kale laakin walaysa fi xadiidi zaydin xadiidka camar way ku sugan tahay xadiidka zayd kumay sugnayn ibn abi unaysata watadaawaca walaa takhtalifa jumladaasi kumay sugnayn bal xadiidka anas haynoo joogo kolley ka anasna dee kuwan haddaan macnayno waa kan unbuu lawaa dee lafti saxaabigun baa isbedelay waa xadiidkan oo kale bal xadiidka kolley laba arrimooduna mid waa xagga macnaha midna waa sanad wax ku yar tacalluqsan xagga macnaha xadiidka ta inooguba sugan wuxuu leeyahy alfaadan bal rasuulka ilaahay uu laba yimi bashiruu walaa tunafiruu kolley walaa tunafiruu bashiru bay qaabilaysaa wayasiruu walaa tucasiruu walaa tucasiruuna waa muqaabilkii yasiru macnaa wuxuu rasuulka ilaahay jamciyey lafdi iyo wixii u didka ah buu jamciyey waxaaba la odhan karaa jawaabta idhahna alamru bishayi nahyun can didihina xagga usuulka shay haddii la isfaro waxaan la isfaray wuxuu arrintu tahay wixii dadkiisaana nahy layska nahiye wey oo haddii la idhaha bashiru amarkii waxa weeyaan waa in lay bishaareeyo laakiin muqaabilkiisna muxuu noqonayaa de in alamru bishayin nahyun can dibdihi inaan dee waxa weya tanfiir lalaba iman haddii la idhaha yasiruuna taysiir baa la isfaray taasi waa mid laakiin dadkan idhaahna alamru bishayin nahyun can dibdihi tacsiirkii oo laysu diidana macanihii way nooguba sugan tahay marka iyaday taasi noogu sugnayd maxaa loo jamciya waa su-aal dee culimadu ay laba yimaadaan imaamneya wuxuu kama jawaabayaan taasoo waxa uu jamciyu leeyahy rasuulka ilaahay shay iyo dadkii isugu geeyey waxaa dhici karta laba waqti in la kala sameeyo oo masalan haddii uu yafsiru keliya ku daayo de waxaaba dhici karta intuu awqaadda qaarkeed taysiir la yimaado marar kaloo kala duwanna tacsiirkii la yimaado oo dee marka hadduu marar taysiirkii la yimi ama bishaaradii marar la yimi wuxuu ku rumoobayaa inuu bishaareeyey ama taysiiriyey waktiyo kaloo kaba badanna uu tacsiirkii laba yimaado ee waaba taasaa iman karta laakiin markay arrintu noqotay walaa tucasiru iyo walaa tunafiru meeshii maxaa ka baxaya atanfir iyo atacsiir baa fii jamiic alaxwaal kaba baxaysa oo arrintii halkay dhici kar layd hadduu ruuxu labadiiba iskuma daro kana waa la yimi kana waa la yimi ay la noqon lahay ayaa meesha kan dambe lagu sii adkeeyey ama ee muqaabilkiisa ama dadkiisa uu faa'iideynaya asal ahaan waxaa dadkaa inaan marna lagu sifoobin bal matalan taas baa jamcintu ay tahay oo xaggan kale uu rasuulka ilaahay yihi waa jumlada dambe watadaawaca walaa takhtalifana is-adeeco ha iskhilaafina ee haddii watadaawaca laguma daayo oy waktiyada qaarkood is-adeecaan maalmo kalena ay iskhilaafaan waa kuwana waa adeecitaankii waa yimi bal haddii la yidhaho waxaa la kaalay oo kale de haddii mar iyo laba ruuxi uu sameeyo inuu sameeyey waa kuba rumoobaya laakiin walaa takhtalifaatay faa'iideyneysaa macnuu waa maxay asal ahaan baa iskhilaafina idinku is-adeeco asal ahaan baa iskhilaafina waa macnaha shaygan iyo dadkiisa la israaciyo halkan noo faa'ideynayo bal xadiidka markaa waxay nooguba sugan fariid la isfarayo ee dadka in loogu bishaareeyo fadliga ilaah iyo ajrigiisa badan iyo naxariistiisa waasica wixii keenayay tanfiir dadka dilib ku keenayo iyo erin haddii dee imika bishaaradii waatan qur-aanka wacdigii iyo waciidkiiba ay wada socdaan iyo dee wadi waciidna laba socdo laakiin tan ay iskuma ladhayin waa sax laakiin waa haddii tanfir maxdiya un iyo waciid maxdiya un dadkii looba sheegayo tanfir bay keenaysaa taasna nahyinteed baa inooguba sugan waxaan u leeyahay waxaa kuba sugan ciddii islaamkiisu dhawaaday dhowaan soo islaamay bal masalan inaan wax lagu adkeynin loo sahlo dee tadriij shareecaduba markay timi inyar in yar iyo bay axkaamteedu soo degaysee kolba wax yaroo uu qaadi karo oon isagii didmo kuba keenin ilaa uu dee wixii macaansanayo hagaaga iimaankiisu qalbigii u gelaya bal taas tadriij ahaan wax loogu sheego oo anwaacdii daacaadka bal taas wuxuu leeyahay ciddii macsiyo ka toobadkeentan saasay noqon ciyaalkii iyo yararkii dadkii soo korayay saas oo kale waayo waxaa dhici karta haddii mar loo wada sheego wixii ay kuba cuslaadaan ruuxu inuu wixii kaba dido ama marka dambe macaansan waayo bal taas weeye waa ta axaadiisa inooguba sugan dadkii wulatul amriga anaanayna bal rifqigaa laba yimaadaan dadkoodii u dhimiriyaan dadkoodii u fudaydiyaan oonay wax ku adkayn ku cuslayn taasi way nooguma sugantahy bal axaadiis kalena way noo dambaysaabo wuxuu leeyahay umuuraha caynkan ee wulaatul umuur weliba la faraya oo waxyaalaha muhimka aho masaalixdii dadku ayaan si kaleba kuma taab noqonayn arrinta kale kuma suganna waa in dee bal iyadana las aan la iskhilaafin ee la ysadeeco khilaafkaad iyo goordhibtiisuu leeyahay meeshii uu galo hadduu dawlad dhexdeeda galo waa duminaya hadduu imanka balin waxa weeyaan reer dhexdooda yimaada reerkii uu baabi'iyaa waana sidaa kolley khilaafka asaartiisa waan aragnay bal dad wada shaqaysanaya hadduu dhexdooda soo wada galo waa kanoo shaqadooda way baabadaa boys hadduu soo galo dee ninkii naagta iskhilaafaan reerkii waa ku dumaa khilaafkii kolley wuxun buu leeyahay wixii maslaxa ee kuma sugnaa itifaaq oo dhan baa baaba-ayo waa wax dhib lahun waa wax fasaad lahun wax fasaadi kaga ratimayo ama mutaawacad iyo isadeecitaankana maslaxada weyn baa kuma sugan tan baa rasuulka ilaahi u amray iyagu dhexdoodana inay isadeecaan inay hadday iskhilaafaan labadoodii un kuma joogsanayo laba gobol bay kala joogaan dadkii atbaacdoodaba iyaguna iskhilaafi halkaasay wax kaba sii bilaabmayo hadiyo goor labadan shaksi un maahe ciddii kala taageersanayd baa khilaafki gaadhaya dee markaasna fasaad badan baa meeshii kaba ratimaya waana tan uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu bal xadiidka inooguba adkeeyey taasi waa mid oo macnii xadiidka waanu inoo dhan yahay xadiidka anasna taasuu laba mid yahay arrin buu sheegaya sanadka moxamed ibnu cabaad xadathana sufyaan can camrin kolley imaamkii daara qudni iyo hadal buu kaba keenay oo wuxuu leeyahay marka la eego moxamed ibnu cabaad sufyaan ibnu cuyeynu xadiidka ka warinaya cid la wadaagsatay sufyaan can camrin can saciidin taasi ma jirto taasi ma jirto buu leeyahay oo bal waxa weeyaan sufyaan waxaa lagaba wariya duruq kale oo bal masalan aan camr ibnu dinaar kuma sugnayne san dariiqan camar cid la wadaagsatay ma jirto bal hadalkaasu kaba keenay bal waxaan leenahay dee moxamed ibnu cabaadna suna uu leeya waa nin hiqa ah oo dee waana waxuu imika kol hadduu nin hiqa iye waan kaba aqbalayna haddii taa aan idhaahnana matniga xadiidku waa inoo saxiixun waa sanadkaasun inay sanadadii kale ayaa inoogaba sugan bal qolooyinkiinan sharaxay sida aniga halkan waxaa dhacay hadalkan daaraqudni markuu nawowi soo naqlinayay waa meelaha safxad waqad ruwiya can sufyaan can sacdin can saciidin walaa yahbutu oo waxaaba lagaba wariyey oo sufyaan lagaba wariyey in can sacdin can saciidin walaa yahbutu waa siday aniga ii taalla in kitaab baan arkay nawowi uun kaba soo noqlinayo halkaa sacda ii taallo dhigtay can miscarin can saciidin waana wax daahir aad moodaa ya maxaa yaala miscar baa idin taalla waa sax weeye haddaba taasaa saxa walow aan isri daaraquni u laabano bal axaadiida dhowr iyo sagaashanka baabkan xadiidka ahaanta waan ka waayey inuu bal soo dhigtay ee kala duu miscar idin dhigtay waa sax weeye oo ujeedada dariiq kalea jirto sufyaan can miscar can saciid saciidkana waa saciid ibn abi burdahan aan hayno ee wuxuu leeyahy kaasna ma sugna daaraquni baa leh lakin xadiid kolley waa inoo sugan yahay aniga kitaabkayga waxaa dhacay can sufyaan can sacdin can saciidna alxamdulillah kala duu taas idin inoo sugan yahay xdثna cbayd للh بن معاad بن العنbry qال xdثna abي qال xdثna شhuعbة عن abي الطyاح عن أنس xا وxdثna abو bكر بن abي شhيبة qال xdثna عbayd للh بن سعيid xا وxdثna محمد بن بن الوليد qال xdثna محمد بن جعفر kilاahma عن شhuعبة عن abي الطyاح bal snadku kole waa dadaan soo wada aragnay caawana cubaydullahi ibnu saciid waxaad moodaa inuu soo noqnoqonayo kolley cashar aan silaa yar gaadhna baabka masii yar gaadhi doono ooba walow xadiid keliya un ay tahay habeenka dambeun buu noqon doonaa biidn illahi tacaala cubaydullahi ibnu saciid oo sheekha muslim oo inooga sugan cubaydullahi ibnu saciid ibn aban ibn saciid ibn alcaas ninkan imaka aan hayno weeye cubaydullaahi ibnu cumar adigu cubaydullaahi badbadan baaba inoogu sugan cubaydullaahi raqi oo iyadna imaka aan soo haynay dee waa baladabayn waxayn sanadka abutayaax baa adigu ka warinaya anas yazid ibnu xumayd horeaynu kitaabka ugu soo aragnay waxaana culimmadu yidhahan kunyadiisan kutubta lixda oo dhan waxa abutayaax la yidhaho on isaga ahayni kuma jirto waa kunyo keliya oo isaga un mooye cid kale aanay laba wadaagsan wuxuu yihi markaa haddaba in halkan uu leeyahy kilaahumaa can shucbana waa markaa sanadkii labaad eeg cubaydullaahi ibnu saciid iyo moxamed ibnu jacfar labadaa weeye ayaa labadoodba shucbay kaba wariyeen can abi tayax qaala samictu anas bna malikin yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yasiruu walaa tucasiruu wasakinuu dejiya halkii bal bukhaari halkan saasaa dhacda maya kitaab uladab baan ujeeda halkan maaha lakin kitaabulcilmi oo kale bashiruu baa dhacday tan bedelkeeda waa macnaheede macnaha dadka xasiliya dejiya u bishaareeya oo walaa tunafiruu hadidinina waana xadiidkan imakaan macnihiisa soo maray wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka